xildhibaanadan ayaa qaarkood waxay tilmaameen inay muhiim tahay in cadaalad ay hesho u wariyey bashaare baande dhinaca kale xildhibaanada qaarkood ayaa isdultaagay in dhibaatada ugu weyne muwaadiniinta xuquuqdoodu ay ku lumaysaa ay tahay xeerarka gaar ahaana xeerka ciqaabta guud oo ay adeegsadaan garsoorku kaasi oo xildhibaanada qaarkood ay golaha wakiilada ugu baaqeen in waajibkiisa uu guto islamarkaana la sameeyo xeerarkii bedeli lahaa kaasi waa kan xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mida golaha wakiilada somalilan waxaa doodaydu aan ku salaynaya xadhigan ee xabsiyada dadku ku gelaya xildhibaano badan baa si kala duwan uga hadlay arrintan oo ku eedeynaya maxkamadda sare xeer ilaalinta madaxweynaha xukuumadda dee xadhigu rule of lowgu markuu shaqaynayo wuxuu ku shaqeeyaa waa xeer mushkiladayna haysatee weli adaankaa golaha ayagani fahmi lahayn laba sanna anigu aan ka qaylinayo war xeerkii ciqaabta oo dictator samaystay innagoo dimuqraadiya oo dastoor leh oo doorashooyin leh oo hannaan xisbiyo badan leh oo dunida dimuqraadiyaddaa galnay ayaa lagu caburinayaa ee maxkabadihu yaalla marka ciqaabtan dadkan ku dhacaysaa ma aha waxay u kasayso maxkamadda sare iyo waxay maxkamaduhu u kasayaan iyo wax garsoorayaashu ay iskooda ugu bareerayaan maaha mana aha wax xeerlaanintu ay iyadu dadka ciqaab gaara ay uga dhigayso mana aha wax madaxweynuhu ku tagrifalay mana aha wax cid gaara ay ku tagrifalayso cidday tahay inay xuquuqda muwaadiniinta ilaalisay wax badan ay qabataa waa golaha yaga dhirishana golaha yaga maale isagaana kadib dhacay golihii golo siyaasi u noqon golo arrimihii bulshada taabanaya maaha marka iminka bushaare baande cidday u dulman tahay iyo muwaadiniinta kale ee xabsiyada ku xidhan cidday u dulman yihiin waa xeerka ciqaabta xeerka ciqaabta golahan la keeno wax laga qabto mooyaane wax ka soconaya nidaamka cadaaladeed ee garsoor ma jiro marka sabab loo dhaliilo hebel iyo ashkhaas anigu ma arkaye war mas-uuliyad baa dalkan inaga saaran baan golaha anigu ka dhexli mas-uuliyaddeedu waxay tahay qof kastoo muwaadin oo xorriyadda laga qaado ciddu u dulman yahay oo u dabran yahay waa xeerka ciqaabta iyo xeerasha gaboobay ee maxkamadaha dhex yaalla ee ingiriiskii laga soo xogtay ee aan noloshana la falgeli karan meel somalilan xeerka ciqaabta ay kaga taaliyo dowladnimadeedu mama jirto marka waa tiro malaha afar jeer waa markii shanaad iminka golaha kaga dhexadlo war gowluhu yaanu eedan cid kale u duw xildhibaanadu eedan yeena cid kale xeerkaas baa dulmi dadka ku hayeen hadduu goolahani dadkii soo doorta uu turayo war caafimaadka ha laga hadlo waxbarashada ha laga hadlo xeerarkaa liita maxkamadaha yaallaa laga hadlo marka taa wax laga bedelo ayaa cidda wax khaladaa ee xuquuqda ku tumado muwaadiniinta ama garsooraa noqota ama madaxweyneha noqota ama wasiiraha noqota wax laga qaban kara xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ee ka hadlay xadhigga bushaare bande waxaa ka mid ah xildhibaan mustafa khayreeye waxaana uu sheegay in cadaaladdarra ay ku dhacday bushaare bande waxa uu sheegay in horraantii qabashadeeda iyo xadhiggeeduba aanu ahayn mid loo maray sifa sharciya sida uu ku dooday xildhibaanku marka waxaanu ka xunnahay markii horena sharci laguma soo qaban oo waara laguma soo qaban iminkana siddeed iyo siddeetan habeen ayaa lagu hayaa bushaare eeddeed in keeni kari waayo oo adiga arkay mar beed eedda toban jeer baa la bedelay mar waxaa la soo eedeeyo la raaciyey dad aan dalkama joogin waxaa halkaa xaqiiqo ka ah qofka nidaam sharci haddii loo qabto eediisina la hayo maalinta la soo qabto maalinta ku xigta waa la eedan karaya maxkamaduhuna waxay noqdeen hoy dadka lagu ciqaabay noqdeen waayo maxkamadda waxay inay u damaano qaado muwaadin ka ahaydna haddii marka booliisku qof soo eedeeyo ee soo qabto xeeraalintu haddii kiiska hore u keeni weydo waxay ahayd inay dee dhar layn u qabato tiraahdo war toddoba maalmood kuma haynayno qofkaa muwaadinkaa laakiin rumaankan joogtada ah ee u xalaalaynayso waxay u xalaalaysa ciqaabta qofka weeye maxkamaddu haddaad maqasho qof baa loo xalaalaynaya rumaan loo jaray rumaanka la jaro macnihiisii waa la dhalmadalo waxaa laga dhigay ciqaab qofka la ciqaabaya in loo xalaaleeyo hay-adihii ciqaabayay marka aad iyo aad baan uga xunnahay anigu arrinkay taabanaya waxaa weeyana kol haddii qofka muwaadinka ah marka askari qabto haddii qofka shan biloodba lahayn karayo oo maxkamadduna odhan karayso iskaba haysto marba u xalaalayn karayso waxaa caddaana inaan kiisinantaa loo haynin dhinaca kale waxaan isku dayna inaan la xidhiidhno maxkamadda gobolka maroodi jeex si aan wax uga weydiinno xaaladda iyo kiiska weliya bushaare bande balse noomay suurtagelin khadar maxamed cakulle v o a hargeysa